waxbarashadu waa furaha horumarka bulsho kasta marka haweenka la siiyo fursadda ay ku helaan waxbarasho taya leh waxay noqdaan awood dhaqaale mid bulsho iyo mid siyaasadeed ah oo horseed u noqda isbeddel togan waxaana muhiim ah in dal kasta ah oo doonaya in uu gaaro horumar mudnaanta koowaad siiyo waxbarashada haweenka haddaba cusub cabdi cali oo ka mid ah haweenka aqoon-yahanada ee ku nool magaalada kismaayo ayaa sheegtay in horumarka haweenka uu ku jiro waxbarashada iyadoo haweenka soomaaliyeed gaar ahaan haweenka ku nool jubbaland ugu baaqday in ay xoogga saaraan waxbarashada
haweenka horumarkooda waxay ku xiran tahay waxbarashada meeshii aan rabno inaa xoog saarno waa inay haweenka waxbarashadooda miisaan saaraan culees saaraan waxyaabo badan baan ka hadalnay warkaan la dhahayo kabadhiiba waxaa u dambeysa jiko jikada noo dambeysa wax xun ma ahan waa wax aan ku faano waa wax sharaf leh ciyaalkeena iyo wadanka waxa lagu soo koriyeyba waa jikadaas bad ma ahan hooyadii jiko u dambeyso inaysan waxbarasho iyo horumar inaysan lahayn soo waxbarashada waa wax qiimo badan waa inaan culees saarnaa waxbarasho oo culeys la saarayo tilaabo la saarayo dadaal la saarayaa la rabaa waxbarasho dhammaad ma laho soo meeshii aan rabno horumar hadday noqoto shaqooyin oo hay-ado hadday noqoto siyaasad hadday noqoto ganacsi waxa dhan waa waxbarasho waxbarashana waxay ka imaataa cilmiga islaamka kan diinta inaan culeys saarno kii kalena culeys saarno baana laga rabaa horumarka haweenka halkaas bay saaran tahay si kastaba ha haatee sanadba sanadka ka dambeeya waxaa sii kordhaya fursadaha waxbarasho ee la siinayo haweenka kuwaasi oo isugu jira aqoon asaasi ah iyo sidoo kale xirfadaha gacanta